magaalada boosaaso dadweynaha ayaa maanta si weyn waxay ugu dabaaldegeen munaasabadda ciidda warbixintan waxaa noo soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
dadweyne tiro badan oo ku labisan dharka ciidda ayaa subaxnimadii hore ee jimcaha u dareeray tukashada salaada ciidulfidriga waxaana masaajidda magaalada boosaaso laga maqlayay oogista takbiirta dariiqyada magaalada ayaa lagu arkayay qoysas wada socda oo farxadda ciidda isugu hambalyeynaya iyo caruur si wanaagsan u labisan oo gacmaha ku haysta qalabka ciyaarta dhinaca kale dadka masaakiinta ah ayaa la siinayay raashinka sakaato fidriga iyo lacago sadaqa ah waxaana goobaha lagu bixinayo aan kula kulmay qaar ka mida danyarta oo iiga warramay dareenkooda anna muxtaajirkibabaadaydhaha walaal waxaan soo doonaynaa labada kiiliya barkaasan soo dira barakac baa nahay mana awoodno maanta radbax iyo ciyaalka ciidciiddeedana ma awoodno mana heli karno intaasaan soo doonayna oo walaalahanaga oon magaalada soo galnay ninkaan naqaanana waa ballansannaa baqaarahana waa iska soo raadna labadaa kiilaanna u soo kacnay wax kaloon u soo kacnayna ma jiraan salaadisi waagu bari sida u soo kac koobshaha iskale galaas biyo guriga macabin weliba saa u soo gal waa iska wareegaayay un intaasuu ilaahay ka waliga iga soo siiyey islaamka muntula maxamedka cabdixaafid aadan oo ka mid a ganacsatada raashinka iibisa ayaa ii sheegay in ay saacado badan ku howlanaayeen bixinta raashinka ganacsatada reer puntland fidradan iga qaataan kadib annagana intay ugu talagaleen baan siinaa lix shan qof ilaa intay rabaan nagu reebaan baan siinaa maalintaa waxaan aad u socda raashinka waliba sii khaasatan bariiska
duqa degmada boosaaso xasan cabdalla xasan oo salaada ciidda la tukaday boqolaal ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada boosaaso ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka barakacayaasha ah islamarkaasna shacabku ay si wada jira uga shaqeeyaan amniga iyo mashaariicda ka socota magaalada boosaaso sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha boosaaso ayaa isugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda
dadka barakacayaasha ah meey dhinacay ka yimaadaanba dadka waa in loo heliyaa waa in wax la taraa dhammaan ummadda islaamka guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa ugu hambalyeynaya munaasabadda ciidalfitriga ilaahi subxaana watacaala ciidan iyo ciiddeeda ilaahay nabad caafimaad bashbash iyo barwaaqo ha inagu gaarsiiyo dadka ku nool magaalada boosaaso ayaa sanadkan salaada ciidda ku kala tukaday masaajidda kala gedisan ee magaalada waxaana sanadkan ciidda kusoo beegantay xilli aysan dadku ka xagaabixin gudaha boosaaso faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso